waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali jenaraal balinyar haddaa ii dulmarto taariikhda ciidamada qalabka sida soomaaliya intaan xorriyadda la qaadan iyo siduu ahaa iyo marxaladihii kala duwan ay soo mareen
bismillahi raxmaan raxiim xasan aada iyo aada umahadsan tahay waa ku salaamayaa marka ugu horeyso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu ka nimid isticmaarkiibaa ciidamada dhisay kadib markii aan xornimada intaana qaadan waxaanu ka nimid anaga militarigii talyaaniga oo dhisay sirjisad waxaa dhihi jiray ciisanley ciisanley waxay ahaayeen meesha militariga xoogga dalka soomaaliyeed uu ku jiro markii aan xornimada qaadanaynay waxaa la baabi'iyey wax alla wixii military ahaa waa la baabi'iyey waxaa laga dhigay booliis booliiska waxaa laga dhigay laba nooc booliiska xuduudyada tago oo layidhaaho police mobile police iyo kuwa statemanka joogo ayaa loo qeybiyey boliisaa laga dhigay markaan xornimada qaadanaynay intaa ka horreyso ataa laga dhigay marka laba taliyaa loo suubiyey taliyii ugu horreeya booliiska madaxda waxaa ka noqday maxamed abshir allahu naxariisto int dadkao dhanna boliis bay wada ahaayeen markii ka dambeysay oo xornimada la qaatay ayaa ciidanka la aas-aasay oo la kala saaray wixii politsia mobile la dhihi jiray waxaa loo wareejiyey militariga waxaana taliya ka noqday genaraal daa-uud cabdullahi xirsi ayaa ka noqday saasaa loo kala baxay marka wuxuu ka yimid aas-aaska meesha waa gartay marka ciidamada markaas la baabi'inaya yaa baabi'inaya ma talyaanigii dalka xukumayba maxayse ula jeedeen ujeedada loo baabi'iyey waxay ahayd waxaa la yidhi soomaaliya uma baahna military waxay u baahan tahay booliis kaliya maamulkaas saas ayaa ayaa loogu talagalay inaysan military samaysan ay labadaa booliiska yacni daraawiishta iyo kuwa isteeshimada intaasaa ku filan uma baahna booliisaa la yidhi military saasaa loo baabi'iyey inta aan la baabi'inay dadkii loo diray koorsooyinka oo militariga ahaa oo la diray waxaa ka mid ahaa generaal maxamed cali samatar oo madax u ahaa intii markaas ay isku koorso ahaayeen kulligooda markay soo laabteen intay maqnaayeen baa la baabi'iyey militariga markay yimaadeen boliiska ayaa lagu wareejiyey iskoola boliisiyay galeen lix bilood bay ku jireen markii lixdii bileed waxay dhamaysteen oo la siiyey boliiska iyo macluumaadkiisa ayay boliiska ku wareegeen taliyaha steeshimada oo waaa lag waxaa loo kala bedelay inta lixda gobol markaa lix gobol buu ahaa soomaaliya lixdaas gobolaa loo kala bedelay iyo taliska
waa gartay dowladda soomaaliya intay jirtay waxaa la dhahaa ciidamada soomaaliya qalabka sida waxay ahaayeen ama ku jireen kuwa ugu xooga badan africa maxaa lagu salaynayaa hadalkaas ma tirada ciidamada ma tayada ma qalabkay haysteenba maxaa ka xasuustaa intaad ku soo jirtay
soomaalida ciidamadeeda waxay gaareen heer africa oo dhan ay ka kormaraan waxa markii la qaatay dowladdii militariga la dhisay waxaa la waxaa la bilaabay in la dhiso ciidamada farqahooda kala gedisan ruusiya la aaday itaaliya la aaday waxaa la aaday carabtaa la aaday meelahaasoo dhan saraakiishii jirtay waxbarashaa loo kala diray ciidamada waa la dhisay ciidankii ugu horreeyey oo la qoro lixdankii waxaa laga qoray lixda rijin oo soomaaliya ka jirta markay soomaaliya markaa xornimada qaadanaynay lix rijin bay ahayd waxaa kusoo darsantay labada north iyo south laakiin saasaa loo qoray waa lasoo ururiyey lixdanki waxaa laiskugu keenay dadkii ka qayb galay ahaayeen ciidankaasaa ugu horreeyey haddana markii kuwaas waxaa ku xigay kuwii kolleejyada agoonta ku jiray oo saraakiil saraakiil u batay markii dambe oo saraakiilka militariga dhan u badnaa oo lasoo qaado la qoray baa ku xigay dan waxaa aada loogu dadaalay in la dhiso waxaa la dhisay ciidanka cirka waxaa la dhisay ciidan bad ma jirin waxaa jiri jira waxa layidhaha kabitaniyadii boofta qolo oo badda waasiyeysa oo mataqaanaa maraakiib haysata oo laakiin dekadeka waxaa madax u ahaa taliyo u ahaa nin layidhaha macow baa taliyo u ahaa markii ciidamada la dhisa ayagana militariga lagu soo wareejiyey militariga ka mid noqdeen waxay noqdeen ciidanka badda markii la aas-aasay ayaa lagu daray sidaasaa loo dhisay ciidanka cirka waxaanu ahayn dadka ugu sarreeya africa xagga ciidanka cirka ayaa waxaa naga horreeyey qolada layidhaha ethoobiya waxay aada ugu sarreeyeen ciidanka cirka laakiin difaaca iyo mataqaanaa cirka iyo waxoo dhan waxay ahaayeen soomaalidu aada bay ugu sarreysay waana ciidan aada looga gaabsaday ahaayeen
waa gartay dowladdii waa burburtay dabcan dagaal sokeeyaa la galay dhibaato badan baa soomaaliya ka dhacday ilaa iyo hadda waxaa laysku dayey in ciidamadii dib loo dhiso maxaa hortaagnaabaa bay kula tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hortaagan iyo sababta ciidan caadi loo dhisi laayaa weli
dhibaatooyinka ugu waaweyn markii dowladdu markii dambe sibilkii waa ogtahay military revolution baa dhacay dalka ciidankaa qabtay waatii madaxweynaha la dilay soomaaliya ciidanka kor baa loo sii qaaday waxaa dhacday mar alla markii civil warka uu dhacay khaladaadka la galay waxaa ka mid ahaa ciidamada nafsadooda meelihii ay joogeen markii jabhadaha yimaadeen way u baneeyeen meesha dadkii jabhadaha ahaabaa tegay xerooyinkii dhibka dhacay oo ugu weyn soomaaliya aafeeyey baaba-an oo dhankeen waxay ahayd taangi ilaa bastoolad shacabka gacantoodu galay waxa wixii bakaarada ku jiray waa la kala qaatay dhibaatada iyo googa iyo burburka meeshuu aada uga yimid meeshaasay ka mid ahayd ciidamadii xerada joogay markii qoladaa jabhadda soo gashay waxay islaahayn jabhadda baa timid ayagaa maamulaayo ninba meeshuu rabuu ka baxay xerooyinkii eberaa loogu yimid dadkii shibilka ahaa oo socday baa meeshii galay saasayna maaragtay dhibaatada ku dhacday ciidanka sidiisaba buu u baahan yahay tababar iyo aqoon buu u baahan yahay qofka bin askariga marka la qoro waxaa la geliyaa xerada waxaa la waxa la yidhaaho lix bilood baa waxaa la baraa waajibka lagu leeyahay asaga inuu fuliyo laga rabo iyo waajibka asaga uu leeyahay la baraa markuu intaas barto oo mataqaanaa shaqadiisa soo dhamaystay iyo xirfadiisa uu soo dhamaystan xeradaa la geeyaa inuu xuquuq u leeyahayna wuu helaa wax alla wixii xuquuq loogu leeyahayna waa fulinaya marka waa yakaanaa wuxuu qabanayo ninka wuxuu qabanaya hadduusan aqoon dhibkeeda leedahay nin askariya oo ka soo jeeda jabhad ama meel kale ka yimid aan tababar lahayn dhibaatadeeda leedahay waxay keenaysaa dhibaatooyin badan aan loo baahnayn ciidanka wuxuu baahaya marka la dhisaayo in loo dhiso sidii loo dhisi jiray ciidanka la qoraayo waa inuusan beel u badan dhalna u badan waa in soomaalinimo lagu dhiso waa in saraakiisha ay noqdaan xidigu qaatay laba xidigu qaatay janlow qaatay maa ninku waa in basically inuu mataqaana academi galo ama uu noqdo carrier officer nin kasoo bilaabay hoos tartiib tartiib usoo noqday ilaa garaadaha uu kasoo gaaro kabtan ama mijir kabtan mar haduu gaaro waxay ka saqeeya inuu ma dhaafi jirin ninka ah carrierka oo ka yimid hoose marka saasaa keentay qofna wuxuusan aqoon marka loo dhiibo dhibaatadeeday leedahay waa in la helaa qofka iyo booska loo dhiibayo waa inay isleeyihiin marka ciidanka wuxuu u baahan yahay tababar wuxuu ubaahan tababarka disciplineka ka horeeya ilaan haddii ciidankii uu baxo uu tallaabo qaado uu meel qabto sida markuu meeshaas qabto shacabkii joogo waa inuu badbaadiya markii ciidankii uu gabdho kufsas dumar kufsado oo ciidankii meesha qabtay ay dhacdan bala dhibkeeda leedahay marka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidan aada loo yaqaano ayuu ahaa taarikhyan marka la weydiinayey taliyihii xooga dalka soomaaliyeed wasiirka gaashaandhiga samatar waagii la weydiinayey wareysiis waa dhageysatay ciidankii libaaxyada africa iska dhigaya bisad baanu ka dhignay markuu leeyahay dhabbay ahayd kuuba iyo yeman iyo mataqaanaa groupkaas haddaysan isa soo bahaysan dagaaladii seven seven dib looma soo noqdeen laakiin nasiib daro waa laiskugu tegey dib baa loo soo celiyey waa gartay ugu dambeynta generaal ado madson ciidamada waqti badan baa kusoo jirta laftigaagu maxaa xasuustii ugu muhiimsaneed oo aad ka xasuusatid intaad ciidamada ku jirtay iyo tayadoodii ama tababarkoodii ama hogaankoodii maxaad aada u xasuusataa
horta ciidanka wuxuu lahaa bar laga hogaamiyo markii ugu dambeysay anaga waxaanu lahayn bar laga hogaamiya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo wasaaradda gaashaandhiga dhexdeeda ku taalo oo sarkaalka sare ee ciidanka habeenkaas uu galayo min hargeysa ilaa north ilaa south ilaa meel kasta mar kasta oo lix saac habeenimo marka la gaaro ay raboorka soo gudbinayaan oo wax alla waxay xaaladda dalka iyo xuduudka uu ku sugan yahay ay soo gudbinayaan oo barta la keenayo barta markii la keeno sarkaalka barta jooga loo soo wada gudbiyo raboorkii oo dhan buu u keenayaa sarkaalka sare markaasaa si toos ah madaxweynaha loogu gudbinayo wasiirka gaashaandhiga wasiirka gaashaandhigana wuxuu u gudbinayay madaxtooyada waxaa lala socday xaaladda meel kasta ka jirta afar iyo labaatanka sac waa lala socday wadanka waxaa nasiib darraa maanta inaan meel laga warqaba lahayn waxaasoo dhan isku soo duuduub oo annagu aanan lahayn cadow dibadda uga yimid ma jirin cid nagu soo duushay ma jirin meesha aan maanta joogno soomaali ayadaa gacanteeda ku geysay iyadoo qabiil isticmaalayso qabyaalad iyo burbur iyo xukun raadis ayadoon loo aabi yeelin soomaalinimo aan loo aabi yeelin wax kasta waxay noqotay nin kasta in lagu danaysto ummadda burburka maanta meeshay gaartay la gaarsiiyey saasaa keentay cadow kusoo duulay ma lahayn annagaa burburin annagaa burbursanay haddana annagayna sugaysaa inaan dhisanno oon iska dhaafno dee wixii aan aan soo aragn aan waaye aragtu noqonay waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa in maarata ummadda soomaaliyeed qulubtooda isku soo celiyo danteedana ilaahay tuso ummadda soomaaliyeed waa dad fuqaraa ah aan waxba haysan laakiin dal qani ah degan qof maal leh oo qani ah haddana baahi dilaysa wey waxay jiran laayihiin in la tago wixii dhulkooda ugu dilay lasoo baxan ay qani noqdaan waxaan rajaynaynaa in la helo dad intaasaa u fikiraya oo soomaalinimada ay ku dheehan tahay waxaan u baryaynaa ilaahay in cudurkaana iyo dhibaatada jirto uu ilaahay ka badbaadiyo intii kasoo shaqaysoo dhimatayna allah u naxariisto inta hadda wanaagga wado oo mataqaanaa ordaysana allah la garab galo inta xumaanta wadana allaha soo hanuuniya anigu intaasaan odhan lahaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho